waxa kaloo aan jeclaan lahaa inaan u leexano arrin maalmahan socotay oo ku saabsan shirkad la yidhaahdo holiday finch waa shirkad la yiri dowladda soomaalida gaar ahaan maamulka imika jira inay u ogolaadeen inay xeebaha soomaalida ay ilaashaan oo howlo kaloo badanna ay qabtaan shirkadaasi waxyaaba badan ayaa lagu duray oo matsalan laleeyahay hawsha waxaa gacanta laga saaray iyadoo aan baarlamanka la marsin madaxweyneho aan ogeyn iyo wax noocaas markii v o a ay isku dayday inay wax ka samayso wax badan kamaanaan helin weli ra-iisul wasaaraha arrinkaasi kamaanaan waraysan oo fursad umaanaan helin laakiin wasiirkiisa gaashaandhega xuseen carab oo aan ka waraysanay wuxuu yidhi way jirtaa anaa saxeexay laakiin wuxuu ku daray in shirkadan hawsheedu ay soo bilaabatay waagii adiga farmaajo aad ra-iisul wasaaraha aad aada ahayd maxaad nooga biirin kartaa
dawladda waxaa soo raadsada cid walba oo dana ka leh soomaaliya marka waa noo yimaadeen waa xaqiiqa waa danaha danahooda waa soo sheegteen oo waana soo raadsadeen waa noo yimaadeen markaasi kolleyba annagu saan ku shaqaynayna markaas ma aha wax go-aan uu gaari karo prime ministerka waxaan ku shaqaynayna waxay ahayd bacdama xoogaa ay u dhowdahay dhanka iskaashiga ee caalamiga waxaan u dhiibay markaas waxaa ahaa wasiirka iskaashiga iyo qorsheynta qaranka cabdiweli oo imanka prime minister ah iyo chief of staffkayga isla markaasna wasiirka kalluumaysigana waa ogaa magacyadooda chief staffka iyuu ahaa chief staffka abukar abukar cusmaan iyo abukar baale iyo wasiirka kalluumaysiga oo isna fikrad ka qabiy cambanigaas maxamed macalim markii ay isla soo fiiriyeen runtii waxay ugu soo celiyeen in uusan ahayn cambani wax lala wadi karo ama aysan dan ugu jirin dalka meeshaas iyay ku ekaatay meeshaasan ku joojin xerirkoodiiba markaan joogay ha xitaa waxay isku dayeen inay ii qabtaan ballan dalka kuwait inaan tago bacdama ay xiriir la lahaayeen dawladda kuwait adugu calaa ayi xaal bacdamaan aragnay in markaasi talad taladii aan qaatay wasiirka iyo chief of staffka iyo wasiirka kalluumaysiga ayna igu yidhaahdeen waxaan ma ah waxdan u ah dalka meeshaan ku xirnay kadibna haddee arrintii siyaasadda oo maxaanku rahdaa torneedada ahayd yaa meesha soo gashay oo annagii meesha kasoo baxnay waxaa iigu soo xigta hadda oo aan v o a da ka dhageystay in cambanigu soo noqday loona siyaexay inay dalka ka shaqeeyaan marka anugu intaas keliyaan ka lehay waa gartay taas annaguna intaasaan uga gudbaynaa ilaa intii aanu ka helayno ra-iisul wasaaraha cabdiweli oo isagu dhinaciisa difaaci doona kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo waraysi ku siigay colombus ohio madaxa laantan af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yibarow habeen horeeto